maanta oo ay bishu tahay kow iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo kow iyo labaatanka mudanayaal waalidiinta iyo daryeelayaasha waxaanu aada iyo aada idigu mahadcelinaynaa dhammaan taageeradii iyo qacantii aada nagu siiseen waxbarashada ilmaha xilli dugsiyeedkan caruurtu dhammaantood aada ayay u degeen oo ula qabsadeen iskuulka cashiradoodii iyo fasaladii cusba ay bilaabeen sanadka waxaa aada iyo aada u ahayd mid lagu farxo farxadada noo gelisay dhammaan waalidiintii badnayd iyo daryeelaashii badnaa ee kasoo qaybgalay shirkii la kulanka macalimiinta ee wax akhriska iyo xisaabta waxaan aada iyo aada baan u rajeynayna inay taasi waxtar idin ahayd waxaan dhowraynaa inaanu qabanno kulamo badan oo waalidiinta ah sanadka cusub marku bilaabo waxaa dhici doona dhowaan bisha novembar ama koyo tobnaad labaiy labaatankeeda iyo saddexiy labaatankeeda baanla kulantii macalimiinta si laydiga warbixiyaan caruurta horumarka ay gaadheen ama ay sameeyeen ballamihiinuna waxaa idin iman doonaa marka fasaxa laga soo laabto warqadii wargeyskii iskuulka waa diyaar buu yahay waad heli doontaa bisha oktoobar maanta waxaanu aada iyo aada uga xunaa inaanu idhaahno nabadgelyo amaanu sagootino maamula ku-xigeenka miss breaks waxay aada iyo aada si badan ula shaqeysay caruur badan shaqaale badan iyo waalidiin qoysaska intii ay joogtay dugsiga kalemi run ahaantiina waxay noqonaysaa qof aada loo tago waxaanu leenahay miss breaks u rajeyneynaa guul iyo baraare mustaqbalkeeda waxaanan aada muddadii ay joogtay kaleeman ama muddadii afar iyo soddonka sano aadey macalmadu ay soo ahayd maamul ku-xigeenkii cusba ee miss brodo waxay iman doontaa shaqada bilaabeysaa isniinta bisha kow iyo soddonka oktoobar ay tahay iyadana waanu soo dhoweyn waxaan leenahay soo dhow sanad xilli dugsiyeedka soo fasaxa ka bacdi dhammaan shaqaalaha waxaanu idiin rajeyneynaa inaad fasax wanaagsan ku ciidaan usbuucan fasaxa la gelayo anaan rajeynaya isku iman doono waqtiga fasaxa soo laabta dhammaadkiisa insha allah waxaa idin yeesan maamulaha dugsiga aan comboy